From Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dadkana dhegeysanaya uu ku soo dhowaada idaacaddeenna galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah bisha maajna waa saddex iyo toban sanadka laba kun shan iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efemyada geeska afrika idaacaddana waxaa wadajir udaadihinaya anigoo ahaa cashi ibraahim iyo ibraahim xasan daandure
qodobada aad maqli doontaan idaacaddeena dhegeystayaal waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka al-shabaab oo weerar gaadma ah ku qaatay guddoomiyaha gobolka mandera
walaale waxay waxa u dhaceen gobanaga madeira oo soo socda waxay dib u galeen oo inta u dhaxaysa lasi iyo carabiya jidkooyada khasaaraha ka dhacay waxaa weeye saddex qof ayaa ku dhimatay lix qofna oo ku dhaawacmeen madeira
waxaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo kan shabaabka ilmihiisii intay joogaan digiisii lama digin naaftiisii lagama ayrin duurkuu balaayo kusoo rogaya waa min la rogay oo caqli shaydaan oo kuwa oo gudaha ah oo soomaali ah oo deegaankan aan u dhalan oo ina la baabiyo rabo iyo kuwa ajnabi ah fariin ay usoo dhigeen buu ku shaqaynaya
cabdifataax maxamed ibraahim geesey wasiirka amniga ah ee dowlad goboleedka koonfurta galbeed soomaaliya hadalkiisana waxa uu qayb ka yahay barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo jimco kasta laanta af soomaaliga ee v o a aad ka dhegaystaan ayaanu idin sheegin sidoo kale qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ay yihiin ciidamada booliska kan kalena sarkaal ka tirsan golaha degmada uu yahay ee mandheera ayaa ku dhintay weerar gaadmo ah oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen kolonyo baabuur ah oo galbinaysay guddoomiyaha gobolka mandheera cali roba guddoomiyaha waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ka badbaaday waxaase ku dhaawacmay lix qof oo kale waxaana weerarka ku gubtay baabuur ka mid ahaa kolonyada ka koobnayd afar baabuur oo kusii jeeday degmada cabudwaaq waa degmada ceelwaaq ee kenya ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay saacadihii hore ee maanta
ciidamada dalka ciraaq ayaa waxa ay sii xoojiyeen maanta oo jimcaha duulanada ay doonayaan inay dib ay ugu qabsadaan magaalada tigret oo la sheegay in qaybo ka mida dhulka ah ay ka baxayaan faraha mintidiinta daacish saraakiisha baqhdaad ayaa waxa ay muujinayaan kalsoonida ay ku qabaan in si buuxda ay dib ula wareegaan magaaladaasi oo uu ku dhashay madaxweynihii hore ee ciraaq sadaam xuseen ahna mid istaraatiijiya in ka badan soddon kun oo askari oo ay taageerayaan xubno ka tirsan shiicada iiraan ayaa ku hareeraysan magaalada tigret iyadoo gacanta ay ku dhigeen qaybo ka mid ah inkasta oo aanay ilaa ay hadda si rasmi u caddayn halka ay gaareen ciidamada duulaanka wadajirka ayaa galay toddobaadkiisii labaad iyadoo hore ay u hakiyeen toogasho meelo fog ah iyo dabinno ay dhigeen mintidiinta daacish wasiirka gaashaandhigga ee dalka ciraaq khaalid al cubeydi ayaa waxa uu sheegay in howlgalka si dhaqsi ah u xoogaysan doono isbaysiga maraykanka ayaa waxa uu isna wadaa duqaymihii dhanka cirka ee ka dhanka ahaa xagjureynta isis
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa jimcahana safar ku gaaray dalka masar si uu uga qayb galo kulan xagga dhaqaalaha ah waa kulan xagga dhaqaalaha ku saabsan oo ay ujeeddadiisu tahay in si weyn loogu soo jiito maalgashadayaasha shisheeye dalkaasi uu jahwareerka siyaasadeed ka taagan yahay kulankaa saddexda maalin soconaya ayaa waxaa ku jira amni adag oo loo helo magaalada dalxiiska ku wanaagsan ee sharmal sheekh ee ku taalla gacanka badda cas ee gobolka siinaai gobolkaasi ayaa hoy u ah fallaago taas oo gacan ka geysatay in dhaqaalaha dalka masar uu curyaamo maleeshiyada saldhigoodu yahay siinaai kuwaasoo sheegay inay daacad u yihiin kooxda isis ayaa qaaday mawjado weeraro ah oo culus tan iyo intii madaxweynihii hore maxamed mursi xilka lagaga tuuray afgembi uu ka dambeeyey militariga sanadkii madaxweynaha masar cabdulfataax al siisi ayaa isku dayaya inuu muujiyo in uu xad u yeeli karo rabshadaha oo uu soo jiidan karo maalgashadayaasha shisheeye kuwaasoo uga dhowrsaday waddanka xiisadda siyaasadeed ee ka taagan awgeed hogaamiyayaal ganacsi oo badan iyo mas-uuliyiin ayaa ka qaybgalaya kulanka kuwaas oo ay ku jiraan diblomaasiyiin sare oo ka socda maraykanka midowda yurub iyo wakiilo ka kala socda shirkada waaweyn oo ay ku jirto shirkadda shidaalka ee dalka britishka ee b p saraakiil ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in dalka kuuriyada waqooyi uu toddoba gantaal oo kuwa liishaanka gaaban ah shalayta oo khamiis ahayd uu ku riday badda saraakiisha ayaa warcad oo maanta jimcaha ay soo saareen waxay ku sheegeen in gantaaladaasi laga soo tuuray xeebta galbeed ee kuuriyada waqooyi iyaga oo ku soo dhacay biyaha xeebta bari saraakiisha ayaa rumaysan in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong uu ka qayb galay tijaabada gantaalganidaasi sida uu sheegay sarkaal magaciisa la qariyey kuuriyada waqooyi ayaa sida badan waxa ay rudaa gantaallo tujaabo ah sawaariikh iyo hubka artilariga ah iyadoo kusoo horjeeda dhoolatusyada militari ee sanadlaha ah ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan sidii aad warkaba ku maqlayseen dabley ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday kolonyo baabuur ah oo galbinaysay guddoomiyaha gobolka mandheere ee waqooyi bari kenya cali roba gudoomiyaha waa uu ka badbaaday weerarka hase yeeshee saddex ka tirsan dadkii la socday oo ay ku jiraan laba ka tirsan ciidamada amniga ayaa ku dhintay weerarka ugu yaraan lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kolonyadaasi ayaa ka timid degmada mandheera waxaana ay ku soo jeedeen degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ismaaciil xuseen farjaar ayaa weerarkan waxa uu ka waraystay gudoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan waxaana ugu horreyntii weydiiyey siday wax u dhaceen walaale waxaay wax u dhaceen gabanaga gabanaga madeira oo soo socda ayaa jidka u galeen oo inta u dhexaysa lasi iyo carabiya waan gartay marka ceel waaq buu guddoomiyuhu soo socday govarnarku ha gabanaga wuxuu usoo socday ceelwa marka xagguu ka yimi wuxuu ka yimid madeira mandheera marka n khasaare maxaa ka dhashay jidgooyadaa loo galay jidgooyadaas khasaaraha ka dhacay waxaa weeye saddex qof ayaa ku dhimatay lix qofna waa ku dhaawacmeen ma garat marka saddexda qof maxay ahaayeen saddexda qof waxaa waaye laba waa askari laba askari waaye nin nin shacba way oo awalna ahaa madaxa oo wuxuu ahaa council u ahaa oo ceelwa ka ahaa waa meel la yidhaahdo kutulow meel meel la yidhaahdo kutulow ayuu wuxuu ahaa council ka ahaa oo haddana chairmanka guud uu ahaa oo madera chairmanka guud wuxuu ahaa kansalayaashii uu ahaa chairman
guddoomiyu ahaa consuliska mandheera ha marka hore sanadkii hore sanadkaa ma aha horuu ka ahaa marka hadda iyagoo soo socda gobornaga wafdiga gobona la socday ka mid ahayeen marka isagiina waa ku dhintay laba askarina waa ku dhinteen oo gaari oo la gubay gaarina waa gubtay gaari oo jaad gaari oo jaadkana waa raadeen ma garad dadka dhaawacmay yaa ku jira oo lixdan qof aad ii sheegtay inay dhaawacmeen waxaa ku jira saddex waa askari ninna waa chief oo ceelwaaq townka ceelwaaqa weye borow baa la yidhahdaa waa chief senior chief weye waan gartay labana dad shicib oo haween haween weye laba labana laba haween oo daawacooda fudud weye waxaad ii sheegtay gaadhi ka midna inuu gubtay gaadhi ka midana ay kooxdani qaadatay gaadhiga ayaa lahaa ay qaateen
gaariga waa ka beer kuwa qaad jaadka qaada weye kuwa jaadka qaada marka wafdigu ka mid ahaa
maya wuxuu u socday madheera uu jaadka u waday waa dhacdaduu la kulmay isagana dhacdaduu la kulmay marka dadkan weerarka soo qaaday waa iyo
dadka kolley see hadda sheeganayaan waa qoladii al-shabaab oo awalba dadka inay inay qashaan lagu yaqaano weye shabaab weye
waan garta iyaga maxaa khasaare soo gaadhay
wallahi ma weli ma aanan kulley wax khasaare iyaga gaaray weli ma aanan helin laakin waana baaritaan baan ku dhex jirnaa ciidamada dawlad ciidamada militariga kenya ayaa ku maqan baaritaana loogu maqan yahay laakiin ilaa hadda waxa dhaawac iyo- ama wax khasaare iyaga gaaray ma hayno marka ma miinooyin bay dhulka dhigeen ma rasaas bay ku bilaabeen een, oo rasa- is- rasaas baa la isweydaarsaday bal haddaad dadka sawir yar ka siisid sidii dhacdada ilaa hadda macluumaadkeed ka haysaan
dhacdada waxay ahayd rasaas bay ku bilaabeen iyo gantaallo inay ku ridaan baasuukiyaal inay ku baasuukiyaal iyo wariyaal bay ku rideen waan gartay ma ogi wax meena la dhigay ma ahayn waa un baasuukiyaal iyo qori qori qoriyaal oo boogayaal ah marka een, iyagu kooxdan markii dambe goobta may ka baxsadeen mise goobtay bay ku sugnaayeen iminka maxaad war ka haysaan i- ilaa hadda
way ka baxsadeen goobtii way ka baxsadeen dib bay ugu noqdeen meelihii ay ka yimaadeen bay dib ugu ugu noqdeen baa la yidhi ciidamadii gurmadka ah oo madheera ka yimid iyo kuwa xelwa ka tegey ee kulli markay meesha isugu imaadeen waa iyagu ay ka baxsadeen ugu noqdeen baa la yidhi meelihii ay ka yimaadeen bay dib ugu noqdeen ciidamadii ee, ciidamada kenya ayaa ku raad jira ee, diyaarada iyo ciidamaha ku dafta jira ilaa hadda waa lagu raad maqan yahay Een, guddoomiyihii iyo waftigiisii intii ka een, aan waxba soo gaadhin xaggee imin ku sugan yihiin
waxay ku sugan yihiin degmada celwaq oo dhanka kenya celwaq dhanka kenya ay ku sugan yihiin hadda waa hadda dhow waa wada joognayba waan gartay marka kenyay soo gaadheen howlahoodiina een, ceel waa qaybtoodii kenyay soo gaadheen ha- howlahoodiina way wataan
Ha- howlahoodana way wataan hadda caasitaankii ninka dhintay oo ninka dhintay caasitaankiisay ku jiraan waana nabad qabaan wax oo- intaas oo khasaarahaas kale moogi eh, nabad buu qabaa gabanaga madera
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada ceelwaaq kenya ibraahim guuleed aadan oo khadka taleefonka ugu warramaya ismaaciil xuseen farjar
inkastoo ururka al-shabaab laga qabsaday dhul baaxad leh haddana ururku waxa uu awood u leeyahay weeraro qorshaysan in ay ka geystaan oo weliba ay bartilmaameedsanayaan xarumo amnigooda aada loo adkeeyey oo ku yaala magaalada muqdisho maalintii shalana al-shabaab waxa ay weeraro qorshaysan ay ku qaaday xarunta maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo haddaba maxaa loogu hortegi layahay weeraradani al-shabaab su-aashaasi ayaa haaruun macruuf oo washington jooga waxaa weydiiyey cabdixakiim maxamuud xaaji fiqi wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya oo nagu soo booqday stuudiyaha v o a Ah, runtii sidan hadda aan hore u sheegay horta al-shabaab ru- way- waa awoodoodii military aad baa loo wiiqay oo hadda waxay ku soo hareen keliya in ah, gabdho iyo wiilal soomaaliya oo mas- oo aan maaragtay waxba ah, oo kala ogeyn inay bamku soo xiraan oo ay dadku laayaan inay tuul u isticmaalaan ay dadku ku laayaan dad oo dhalinyaro aha oo mustaqbal lahaa tan kale runtii waxay tahay ah, ha la jibiyo al-shabaab oo dagaalkooda lagaga- ha lagaga guuleysto laakiin arintan ah, xasilinta iyo nabadeynta waa arin qorshe dheer u baahan arin sahlan ma aha dagaalkii waa looga guuleystay laakiin nabadeynta iyo xasilinta runtii waxay u baahan tahay dhaqaale iyo awood iyo maaragtay waqti ah, ayay- waqti dheer bay u baahan tahay yaa ka mas-uula amniga muqdisho amniga muqdisho waxaa mas-uul ka ah ciidamada booliiska iyo nabsugidda ciidamada militariga badanaa waxay qaabilsan yihiin ah, dagaalada al-shabaab iyo xoreynta dhulalka ay weli gacanta ku hayaan waa gartay inkastoo runtii haddana ay ka qayb galaan sababtoo ah ah, booliis ku filan iyo nabad sugid ku filan ma- ma- s- marmarka qaarkood lama helo marka ciidan waxay khasab noqonaysaa ciidamada militariga inay ka qayb qaataan ayagana ay qayb ka noqdaan sugidda amniga laakiin arrintaasi runtii waxaan qabaa in ay ku fi- arrinta loo daayo keliya amniga eh, booliiska iyo nabad sugidda sababtoo ah ciidamada militariga intay dagaal galaan oo ay uh, deegaano ku xoreeyaan al-shabaab haddana ma su macnaa ma noqon karaan bolicing ma geli karaan uh, laakiin isku xirnaan la-aan baa jirta oo suurto gelinaysa weeraradan dabcan ina- inay dhacaan maalin dhoweyd dowladdu waxay qabqabatay toban sarkaal in ka badan ayaa la qabtay oo lala xiriirinayaa weerarkii hoteelkii s y l runtii arrintan amniga waxay u baahan tahay gacan bir ah in lagu qabto haaruun oo ay ma aragtay accountability iyo tr- ay jirto wax oo accountable qof ciddii mas-uulka ahayd aan marna lala daahin ama laga wareegin in oo uh, la qabto oo sharciga la horkeeno runtii waxay kaloo dowladda u baahan tahay uh, in ay aad samays adeegsato qalabka kaamirooyinka runtii waxaan aragnaa meelaha ugu muhiimsan oo magaalada muqdisho oo s- oo faras magaalaha ah oo hadday noqon lahayd ah, kilomitir four oo kale in dhowr jeer dad lagu dilay oo inta baabuur lagu horgooyo oo lagu dilo meelahaas runtii qofka oo shakhs ma- askariga meel walba ma istaagi karo oo ma joogi karo askar ku filan runtii oo meel kasta la geeyana ma, ma, ma, ma, lama heli karo laakiin qalabka kaamirada haddii oo meel, meelaha muhiimka ah ay dowladda ay ku install garayso oo weliba ciidamada shaqaynaya xataa habka ay u shaqaynayaan lagu kontrooli karo waxaan isleeyahay runtii waxay heli kartaa raad meelaha hadda leeyahay dad baa meel lagu dilay oo haddana waa baxsadeen waxaa la heli karaa raad iyo wax la raaco iyo wax lagula xisaabtamo ciidanka meelahaas jooga ayaa la heli karaa marka inaan loo dayma darnaanin qalabka kaamirada in ay dowladda adeegsato ay meelahaas oo dhan ay geliso qodobka kaleed xuseen wuxuu ahaa xisaabtan xisaabtan inuu jiro oo ah, ah, ciidanka iyo saraakiisha saraakiishoodaba in ay xisaabtan jiro haddaanan xisaabtan jirin oo meeshii qalad ka yimaado qalabkaas aan lagula xisaabtamin ciddii joogta ee mas-uulkeed waxay noqonaysaa in amniga uu xumaado ama uu faraha ka baxo runtii ama ay fududaystaan dadka jooga oo mas-uulka ka ah halkaasi markaas marka dowladda ah, ugu- ma- madaxda ugu sarreysa waxaa lagama maarmaan ah in uu amnigu jiro xisaabtan iyo ma aragtay iyo transparency inuu jiro runtii waa gar- maxaad ka wadaa arinta transparencyga inay dowladda se wax inay se howlaheeda u qabato inuu dadka u furan yahay inay dadka ha inay tusto in macnaa qofkii mas-uulka ah halkaasi dhibaataa dhacday matalan ka soo qaad oo is- ah, hoteelkii oo s y l ama oo kale.
central ama central hotel hadda dhibaatooyinkii waaweynaa oo ka dhacay waa in ay dowladda ay s- u soo bandhigtaa shacbiga runtii oo ay tustaa ciddii ka mas-uulkadeed wayna ku dadaashay baan qabaa ilaa iyo xad hadda sababtoo ah saraakiishaas oo hadda dhowrka oo la qabtay oo maaragtay oo maxkama oo suge oo ay- oo lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen waa tallaabo runtii ay shacbiga gelinayso kalsooni iyo ma aragtay ay amnigana horumar ay u keenayso runtii haddaan taas la samayninna oo ciddii mas-uulka aheedoo howsha dhankeeda la- ka gabtayna aan la soo qaban oo maxkamad la keeninna waxay noqonaysaa inuu amniga faraha uu ka baxo runtii marka dowladda runtii way ku dadaashay wayna ku guulaysatay arrintaasna kalsooni bay gelinaysaa shacbiga wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee soomaaliya cabdulxakiim maxamuud xaaji fiqi oo nagu soo booqday daartan v o a waxa uu warramayey haaruun macruuf dhegeystayaal waxa aanu idi xusuusinaynaa in uh, waraysigaasi oo dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka martida mikrofoonka ee habeen dambe insha allah
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o e somalycom isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o e waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya galab jimcaha u wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeedii ka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo inoo hayo maxamed cabdi xasan
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka khamiistii shalay waxaa ururka al-shabaab oo weerar ku qaaday guriga uu magaalada baydhabo ka degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay debladii falka wadday iyo dad kaleoo shicib iyo askarba isugu jira ma aha markii ugu horraysay ee weerar sidan oo kale ahi uu magaalada ka dhaco bilihii lasoo dhaafay waxaa weeraro gaadmaa lagu dilay culimmo diinta islaamka ah oo deegaankaasi magac ku lahaa waxaa kale oo jira weeraro uu ururku ka fuliyo goobo magaalooyinka waaweyn ka baxsan maxaa haddaba ururka weeraradan u fududeeya gobolka koonfur galbeed oo dhowaan la dhisay muxuu kala mid yahay amaba kaga duwan yahay maamul goboleedyada kale ee jira marka laga hadlayo arrimaha amniga iyo la tacaalidda ururka al-shabaab qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan kaga hadli doonaa waxaana igala qayb gelaya cabdifataax maxamed ibraahim geesey wasiirka amniga ee maamul goboleedka koonfur galbeed brofesor cabdiraxiim macalin yarow oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee gobolka baay wasiir geesey iyo brofesor yarow waxay labaduba ku sugan yihiin magaalada baydhabo khadka telefoonka ee magaalada nairobi waxaa isna ku jira kolonel cabdiqaadir sheekh maxamed cali timajilic oo arrimaha amniga ka faalooda waxaana hadalka ku horeynaya wasiirka amniga maamul goboleedka koonfur galbeed cabdifataax geesey bismillahi raxmaan raxiim fandheer adiga iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada kale ee dooda maaragtay ee ila wadaagayo maaragtay waa idin salaamaya salaam kadib guud ahaan amniga ee dhulka maaragtay soomaaliyeed ama geyiga soomaaliyeed min orif ilaa orif ayaa maaragtay aada isaga liita waad ogtihiin dhibaatada ka jirta gaar ahaan koonfur galbeed waxay ka mid tahay gobolada koonfureed ee soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeysay dhibaatooyinkii isxixigay ee kala macnaha iyo kala ujeedada iyo kala aragtida ahaa ee ugu dambeeyay midda hadda lagu jiro ee nimankan ee sharwadayaasha oo nabaddiidka oo al-shabaab la baxay laakiin sharwadayaal oo al-ashraar annaga aan u naqaano ay wadaan deegaanada koonfureed kuwa maaragtay dhinaca amniga runtii aada ugu liito oy nimankaas maaragtay raadkooda ama aasaartooda ay ku dambayso oy weli aysan ka ba-in ayaan maaragtay ka mid nahay kolley annagu maamul ahaana sida hadda ka warqabtaan waa urdun oo bilow oo kollow dhashay marka intaas waa muhiimada guud ahaan dee amniga maaragtay dhibaatooyinka goboladaas iyo koonfureed ay qabaan ayuu la qabaa waxayna kamid yihiin kuwa maaragtay runtii ugu daran mida kale waxaan rabaa maaragtay guud ahaan inaan dhegeystayaasha idinka maaragtay aan idinla wadaago dadka ku nool koonfur galbeed waa dad nabad jecel waa dad nabadeed waa dad xoolo dhaqata waa dad beeraley waa dad kaluumaysi waa dad dhulkooda iyo beerahooda iyo badooda ku mashquulsan laakiin dhibaato iyo nabadgelyo xumo loo soo guuriyey oo shisheeye aan deegaanka ahayn iyo kuwo aan ummadda soomaaliyeed maaragtay u dhalanin oon u diirnahayn oon u danqanayn oon ku dad ahayn oo bahalaha ay u soo minguuriyeen ay usoo koobigareeyeen waa ay dhibaatada haysato iyo amni xumada haysato laakiin dadka guud ahaan waxay musamim ku yihiin ama maaragtay kubatad ku yihiin inaysan dhibaatadaas nabadgelyo xumo ku sii jirin waan gartay aan u tago cabdiraxiim macalin yarow ee, waxaad ku nooshahay magaalada baydhabo xilliyadii dambe waxaa ka dhacayey ee, dilal qorshaysan oo shuyuukh magac ku lahaa gobolka ee, dhowr ka mida lagu dilay iyagoo weliba ka soo baxay ee, masaajidada haddaad tihiin shicibkii deganaa eh, gobolka eh, maamulka cusub eh, waa maamulka cusub ee koonfur galbeed maxaad dareentiin dhinaca amniga markaad ka hadlaysid
waadin salaamayaa v o a waxaan salaamayaa saaxiibada khadka ku jira iyo ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogto ka hor intaanan arrintaas ka hadlin waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo amni sugidda wax la yidhaahdo ama amniga horta ku amniga waa baahida labaad oo qofka bani aadamka uu qabo oo ayaa ayaa uu yahay amnigu alladi atcamahu min juucin wa aamanahu min koof macnaha nolosha laga soo tago amniga ayaa ah baahida labaad oo qofka bani aadamka uu tabayo uu u baahan yahay markaan fiirino amniga iyo sugiddiisana waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sugidda amniga ama amni sugid waa aqoon gaar ah oo la barto lehna herar aqooneed oo kala sareeya ha lagu kala badiyo oo waxay ku xiran tahay intelligencyga dadka ama lugga markaas dadka loo xuso inay amni sugaan aragti ahaan iyo fiiri ahaanna waa loo bartaa waxaa inta badan la baraa qeybaha kala duwan ciidamada military ha noqdo booliis ha noqdo firdoon ama mukhaabaraat ha noqdo intaas oo oo lagu daray garsoor caasi ah oo muxuu ahay adag oo oo se muxuu ahay wada shaqeynayeysa laba iyo aqoon oo isbe isu bedesha weliba aqoon oo ma aha taagan aqoon isla bedelaysa wadciga iyo iyo iyo xaaladda isla bedelaysa ee la siiyo facility oo lagu facility gareeyo qalab gaadiid dhaqaale moral iyo dhaqan wanaag ayaa noqon karaa jihaaz ama system eekuri karaa amni meel ama degmo ama gobol ama ama qaran ama qaarad haddii ilaa egno taas waxaan rabaa inaan fikir guud ka siiyo sugidda amniga noo caawiyo markaan usoo noqdo arrimaha amniga iyo xaaladda amni bay ama gobolada saddexda gobol ee bay bakool iyo iyo iyo shabeellada hoose beldabo weli ani waxay la tahay waxaa laga xukumaa muqdisha laga xukumaa oo ciidanka meesha jooga hadday yihiin military hadday yihiin nabadgis hadday yihiin qeybaha kala duwan ee ciidamada muqdisho ayay ka tageen oo xamar ayaa ayay hoos imaan jireen maamulka hadda masuuliyiin waa maamulka socod jamca oo maaragtay marka ay waxaan la wadaagnaa oo aan la qabnaa xaaladda muqdisho ayaan la qabnaa taas ayaan ayaan ayaan kala midnahay waan gartay colonel cabdiqaadir eh, timo jilic eh, adigoo khibradaada dhinaca eh, ciidanka eegaya xaaladda amniga koonfur galbeed marka loo barbardhigo gobollada kale ee soomaaliya sidee bay tahay alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin suma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi salaan dabadeed walaalayaal sideedaba nabadgelyada waxaa fure u ah waxaa jira xigmad military ah ama dagaal ah oo la yidhaaho nabad ma rabtaa haa dagaal u diyaar garow taas macnaheedu waxaa waa waxaa nabad hela oo keliya ninkii dagaal u diyaar garooda dagaalna waxaa loogu diyaari karoo garoobi karaa markaasay ciidankii nabadgelyada sugi lahaa marka waxaa waaye koonfur galbeed waxay la mid tahay soomaaliya soomaaliya waxaa u madaxa mataqaanaa oo la yidhaha hadda dawladda dhexe waxaa waxaa u ah mataqaanaa waxaa u madax xasan xasanna waxaa lagu ilaaliyaa baabuur dawla ay wadaan ciidamo ajnabiya hadda sheekh xasanna waxaa waa kasii hoosee soomaa marka waxaa weeye nabadgelyada waxaa waaye wax laga hadli karo male mana la soo qaadi karo ilaa la helo ciidan qaran iyo dawlad qaran macnaha madax qarameed madaxda qaranka waxaa weeye waxaan u sheegayaa madaxdeena meel kastaa joogtee madaxnimadiinu waxay hadalkiisu socon karaa hadba ciidankiina aada leedihin intuu la egyahay marka nin walba markuu dhowr ciidad askari ciidamood oo ajnabi ah ee dhinacyada iska dhigay ma dhici kartaa inuu helo ama nabad hadduu helo oo aaw nabadgelina beli inuu nabadgeli karo hadduu nabadgelana nabadgelyo karaamale inuu heli karo calaa kulli xaal waxaan ku soo koobayaa nabadgelyada ee baydhabana waa sidaas soomaaliya oo dhan sida ay toogto hadda waa la haystaa markii laga fuqo ama la helo dad ka fujiya baa laga heli karaa baa laga laga hadli karaa nabad waan gartay anu tago wasiir eh, geesey sidaad maqlaysay eh, colonel eh, timo jilic wuxuu leeyahay ilaa la helo ciidan adag oo soomaaliya leedahay oo ka hortaga dhibaatooyinka eh, ururada mucaaradka ah eh, lama helayo nabaddii eh, rasmiga ahayd haddaynu dib ugu noqonno weerarkii shalay ka dhacay eh, eh, magaalada baydhabo ee lagu weeraray eh, guriga madaxweynaha maamulka eh, koonfur galbeed weerarkaasi sidee buu u dhacay maxaa sahlay baad is leedahay horta sandheero waxaan rabaa intaanan u gudbin su-aasha hadda ay weydiisay arrinta korneelka uu sheegay ayaan rabaa horta inaan xoogaa yaroo kooban oo la fahmi kara aan ku daro marka hore saaxiibada maaragtay korneelka iyo iyo dhegeystayaasha adiga iyo maaragtay barseerkaba mar labaad maaragtay waa idin xidhamaad celinayo waan idin salaamayaa waa la qabaa dooda korneelka ah in la helo ciidan adag oo soomaaliyeed in ay nabad soomaaliya ka dhacayn waxaan la qabaa inta uu qaba in ka badan doodaas mid lamid ahna cid walba oo oo bartimeer ah arrimaha soomaaliya ama arrimaha ammaanka danay soomaaliya ay tahay iyo cid walba kasta oo arrintaas aan dahwadaad ka nahayna doodaas waan u sheegaa sababtoo ah ciidanka maxay ahaydo ee soomaaliyeed wuxuu sahlayaa in uu geed walba oo nimanka maaragtay shareerayaasha istaagaan inuu la istaago meel walba istaagaan uu la istaago haddii ay maxay ahayde duurka ku gurileeyaan ama ay ku dabhabeeyaan buraashadooda iyo caagood macnaha dhaansaan la dhaansado haddii habeenkii maxay ahayde timir ay qaataan biyo iyo geesaskafirtaan la yeelo laakiin ciidan awood kasta ha lahaado diyaarad ha wato saanji ha wato wax walba ha wato wax uu awoodi kara ma lahan in uu nabad dhaliyo guri walba iyo geed walba cid oo ay isxigaan unbaa maarata wax ka qaban karta cid kale oo wax ka qaban karta ma jirto doodaas waa la qabaa haddaan usoo noqdo arrintii ay weydiisay maxaa sahlo iri waxa dhacay horta arrintaas waxaan umalaynayaa saxaafadda soomaaliyeed weli inaysan fahmin xigmadda ay leedahay haddii saxaafadda gudaha iyo mid dibadda ay tahay soomaalida ka shaqayso in wax aan jirin la buunbuuniyo waxay u qaateen inay xigmad weyn ay leedahay oo dadku negativeka ama waxa aan wanaagsanan ay u iibsanayaan arrintuna sidaas ma ahan meeshaas wax u taalay ma jiro ee waxbaa ka admay ama ka adkeeyey sida aada arrinta la socotaan ciidamada nabadgelyada waxay heleen xog muhiima oo ku saabsan weerarka cadowga waa tansahasin in la qabto daa-idii la rabay in isqarxiyo marka arrinta looma sahlin horta waa la fashiliyey markii gaarigii la qabtay oo gaarigii laga saaray magaaladii oo meel banaanka ka baxsan ciidanka ammaanka ayagoo raba inay baaraan uu qaraxa uu ka dhacay shacabkii laga dhex bixiyey ay ogaadeen nimankii dhagar qabayaasha ah gaarigii eber inay adeegsadaan ayay si naflacaari ah meeshii lagu soo tuuray oo la keenay in ay isku soo tuuraan ay halkaas naftoodii ay ku halgaan ayaa ku dhacday marka waxba uma sahline waa la fasiray arrintoorta arrin sahlantay ma aan arrin fasilantay waa waan gartay aan u tago brofesor cabdiraxiim ee yarow magaaladaad ku nooshahay saan hore u xusay waxaa jiray dilal qorshaysan oo dhacay ee baydhabo dabcan keligeed maaha meelaha ay weeraradu ka dhacaan laakiin eh, waa goob ay weeraradu ku soo noqnoqdaan marka hadalkaas wasiirka maxaad eh, kaga raacsan tahay maxaad sid kaga soo horjeetaa horta eh, waxaan eh, wasiirka iyo ninka korneelka ah oo saaxiibka eh, oo hadda hadlayba labadooda waxaan ku khilaafsanahay eh, wax la yidhaahdo awood ayaa wax muquuninaysaa oo ciidan eh, nooc kasta uu noqdo oo la helo ayaa wax lagu muquunin karaa caalamka eh, kama jirto mana ka jiri doonto waxa meesha yaala oo runta ah oo xaqa ah oo la rabo in laga hadlo waxay tahay eh, wax tabasho ayaa jirta qof kastoo kaa hor yimaada qof kastoo diida wax kaa diida tabasho ayaa jirta wuxuu doona ha kaa tabto qofka ha tabto Eh, for example haddii qofka karaamadiisa jiritaankiisa diintiisa dhaqaalihiisa eh, shaksiyadiisa dulmi haddii uu yimaado qofka bani-aadamka waxbuu tabanaa Eh, tabasho markay timaadana action ayaa imaanayo Eh, actionkaas waa sida hadda ay wax u jiraan waa waxay u baahan tahay daraasay u baahan tahay waxay u baahan tahay inaad fahamto xagee lagaa haystaa maxaana qaldan ayaa ayaa loo baahan yahay cadaalad iyo waxaa loo baahan yahay in la saaro ayaa loo baahan yahay oo qofka bani-aadamka uu fahmo qofka kasoo horjeeda wax uu tabanayo inuu fahmaa loo baahan yahay dhaqanka xun ee na soo galay ee ah in aan wax uun qofka ku shaabanayno oo magacaan qofka la bixino i am sure waxaan hubaa maalin maalmaha kamid a caalamka oo maanta waxay maraysaa in dowlado yurub ay falastiin ictiraafaan ama barlamaanadooda ay falastiin ictiraafaan maalinna waxaa jirtay ay falastiin ay argagixisa ahayd Eh, si intelligence ah oo maskax aada u saraysa intaan ku shaqeyno aan fahamno waxa jira iyo dhibaatada jirta halka ay ka jirto iyo meesha ay karti ka qurantay Eh, aan usoo noqono dhaqan sax ah oo oo oo oo degan oo aada u qabow oo aan muquulis ahayn oo aan qori ahayn oo aan ul ahayn oo aan hindi ahayn oo aan garaacis ahayn aan usoo noqono eh, eh, bool hadalka xataa midka layinka ah oo aadka u jilcan oo qofka lagula hadli karo dareenkiisana lagu taaban kara aan usoo noqono dad badan ayaa dhintay dad badan ayaa baaba-ay dal dad badanna waa la gubay Eh, wixii aan aragnay oo dhan way dhaceen maalin walbana waxaa laleeyahay laba qof aa la qabtay saddex aa la qabtay waa la toogtay xabsay ku jiraan soddon sana aan ku xukunay nolosha dhan intaas kuma socon karta soomaalida anigu waxay la tahay in aan wacyiga soo celino dib u soo celino aan keenno saaxada saxda ah iyo halka maskaxda runta ah iyo wanaagga uu fadhiyo inaan maskaxda kusoo celino aan garashada soo celino insha allahu tacaala waan gartay colonel cabdiqaadir eh, sida uu cabdiraxiim yarow sheegay wadahadal ma dhex mari karaa dowladda soomaaliya eh, ururka mucaaradka ku haya al-shabaab adduunka waxaa la ogaaday oo laysla ogolaaday waxaan suuragal ahayn maahan laakiin laynka waa in la helo laynka maxaa waay marka laynka waxaa laga bilaabaya madax nool oo rabta soomaaliya inay u marto jidkas haw martee wax ka saara waa la heli karaa midda kale eh, markii la ogaado wax kasta markii aad ogaatid dhibaatada kuwa hortaalla yaad go-aan gaari kartaa dhibaatadana hortaalla marka waxaa waaye Eh, way badan tahay run ahaan shabaab waa eh, eh, shabaab waa lagu aftirtiranaya shabaab dhib bay wadaan laakiin dhib madaxduna waa wadaan haddaadan dhibkii jiray aadan xallin ma og tahay waxay noqonaysaa inaan waxba sheegnin waxaan tusaale ahaan usoo qaadanayaa weer uu tiriyey abwaan gaariye oo uu yidhi nin wax diiday oo aan hayn wuxuu ka door bido wuxuu doonayaan jirin oo al-shabaab waddankaan ayaga haystay ilka hala galeen ama dhulka hala galeen dowlad baa dhalataa la yidhi dowladdii maxay keentay waxaa waaye haddii aadan wixii shabaab aad ku caayaysay wax cagsigeeda oo ka fiican haddaadan keenin waxba ma waxba ma adkeynin marka waxaan dootida ma jiro sabab marka waxaa weeye waxaan ku soo eh, hadalkii uga jawaabayaa shabaab waa lala hadli karaa ama haddiido ama hayal laakiin afkii lagula hadlo waa inaad garataa waxaa waaye shabaab hadda waxay ka anaagsan tahay ayada bardu waa dadkaas eh, xukmi doonka hadday ka mid tahay sida hadda nin kasta oo soomaaliya hadda meeqa soomaaliya hadda maanta aan aan soomaaliya aan madaxweyne leeyahay nin walba wuxuu rabaa madax inuu noqdo nin walba wuxuu rabaa wasiir inuu noqdo meeqa wasiir meeqa madaxweynaan yeelaynaa marka ummad saas u waxaysan oo doonaya wasiir iyo madaxweyne inay ku noqdaan ciidan ajnabi inay keensadaan kii xooga dalka soomaaliyeed oo ahaa ciidanka afro afrikada xaqiraan waxba ma suuragelayo Wa- saas daraaddeed waa marka waxaa gartay.
waaye haddii waxaan odhanayaa ha lala hadlo shabaab haddii lala hadliyo la- lala hadlo waxay noqonaya hal aan laga helo haddii kale halku hal buu noqonaa horta wax kasta oo lala la- tilaabo kasta oo la qaado waxaa kasoo baxaysa natiijo natiijadaas waxaa daba jirta hal waan laakiin gartay waxaa waxaan ujeedaa hadda shabaab eh, wax fiican si fiican loolama dagaalin si fiican loolama hadlin halma imaana marka waayahay aan dhegaystayaasha xusuusiyo inaan weli barta kaga jirno barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oon maanta kaga hadlayna amniga maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya iyadoo shalay la weeraray guriga uu madaxweynaha maamul goboleedkaasi shariif xasan sheekh aadan uu ka degan yahay magaalada baydhabo taan u gudba wasiir geesey wasiir geesey labada eh, marti ee barnaamijka kugula jiraa labadoodu waxay soo jeedinayaan in dagaalkii ka dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo ururka eh, al-shabaab ee mucaaradka inuu daba dheeraaday sidan aan weligeed lagu sii jiri karin marka ma la gaadhay xilli eh, wadahadal eh, lala galo ururkaas oo loo- lala fadhiisto oo la yidhahdo maxaad doonaysaa maxaadan doonayn horta waxaa u malaynayaa nimanka eh, martida nagula ah barnaamijka bartatoorka iyo korneelka dad soomaaliya maaragtay axwaasheeda eh, aada uga warqabin inay yihiin khaasatan bartatoorka baydhabana inuu joogo maaragtay sheegayo iyo hadda axwaasha maaragtay uu ku hadlaayo soomaaliya meel kasta qofka soomaali ah ka joogo oo haddana maxay ahayd ilaa heerkaas yacni aqoon-yahan ah oo bartasoor ah maanta inuu ka hadlaayo eh, falastiin mara loo aqoonsanaa dad argixisa maanta waa lala fariistay maraykanka maalin buu shabaabka la fariisan doonaa war haddii nimankan ay taargetkooda ay yihiin madaxda wasiir madaxweyne dowlad mid dhexe ajnabi ay yihiin war dadkii culamada ahaa masaajida dhexdooda ay ku dilaayeen ma wadahadal bay rabaan horta weydii bartasoorka Eh, anigu waxaa islahaa markii eh, uu lahaa profesorka waxaa u baahan yihiin dadkan xoog keliya ma ahan waxay u baahan yihiin markii uu u marsiinayo waxaa lahaa waxaa islahaa wuxuu dhihi doonaa waxay u baahan yihiin dadka in ay ku dhowaadaan dowladda eh, hayadaha nabadgelyada booliiska nabad sugidda milatariga wasiirada madaxweynaha inay hayadaha nabadgelyada ku dhowaadaan oo aad close ugu noqdaan si ay wada shaqayn buuxda ay ula yeeshaan runtii shacabka maanta laba qofood oo masaakiin ah ee haddii uu reebaydhabada uu garanayo profesorka oo gaarigooda wato oo meesha ee madaxtooyada aan u socon ka imaanin hay-ad meesha ku dhigangelayo ayaa labadooda maanta dhaawacooda garaab u yahay gaarigooda uu burburay maxay galabteen marka in isweydee u baahan tahay maxay ma- ee, ee, qof masaajid ku jiro oo tukanaya la dilay oo sujuudsan muxuu galabsaday arrintu ma joogto shalay argixisa la dhahayo badi waa la wanaajinaa ma joogto arrintu waxay joogtaa waa laba qodob in la helo ciidan soomaaliyeed oo daacad u ah dalka iyo dadka oo xoog soomaaliyeed oo de- de- de- runtii wax la taaban kara qabto in la helo ku dhowaansho shacabka dowladda hay-adaha ammaanka ah oo cadaalad iyo wanaagga waxa profesorka uu ka hadlaayay loo sameeyo marka ma ninkaan qarxayo ma ninkaan gaaridii maanta qarxay warar berita meesha gaarida uu ku qarxay dhulkii waa go-ay hal bir kama taalo dadkii cadcad bay u go-aan gaaridaas haddii suuqa lagu dhex qarxiyo war kan kawaanka soo qabay maxay ahayd ee, tarmiinka barafka oo qarxayo gabadha maskiinta usoo dhiibay maxaa xataa la garaa lagu sameeyo malaynaysaa naaftiisa intay joogtaa kan shabaabka ilmihiisa intay joogaan gurigiisii lama digin naaftiisii lagama ayrin ilmihiisii lagama qaadin duurkuu balaayo kasoo rogaya waa nin la rogay oo caqli shaydaan oo kuwa oo gudaha ah oo soomaali ah oo deegaankan aan u dhalan oo inay la baabiyo rabo iyo kuwa ajnabi ah oo maxay ahayda dalka soomaaliya dhibaatadiisa usoo duulay shaqaysta ah fariin ay usoo dhiileen buu ku shaqaynaya ee qof dulmi la koobay ma aha qof cadaalad darro la koobay ma aha midda kale waa su-aasha ay weyd markaan u imaado ma la gaaro xilliga lala hadlinaa war mar walba dowladda soomaaliya iyo hayadaha nabadgelyada iyo maamulada dowlad goboleedyada iyo meel walba oo bini aadan joogo waa loogu baasaa in lala hadlo ee ilmaha yaryar oo la qalbay maskaxda laga qalbay in ay yimaadiin oo waxbarasho la diiyo oo maxay ahayd oo farsamo gacmeedyo la baro oo noloshooda hooygooda laga shaqeeyo oo beertiisii iyo dadkiisii iyo gurigiisii loo soo celiyo ay ummaddu ka fikiraysa meelow dadku inay intaas fahmaanaa la rabaa laakiin dadkan oo mastermindedka oo maskaxda hagaysay ah oo dadkan computerka ku shubaysay oo dadkan kharibaysay dadkan haddii ay dad hadal dhacsan waayo dad hadal jooga ma ahan waayahay wasiir geesay i think fikraddaada si fiican baan ayaan u fahmay haddaan u tago kolonel cabdiqaadir eh, timajilic sida muuqata in wadahadal uu dhex maro eh, dowladda soomaaliya iyo ururka mucaaradka ee al-shabaab mid xilli dhow imanaya uma muuqdo Eh, dhinaca kale markaynu eegno militariga iyo sirdoonku waa labo eh, arrimoodoo iskaba marka awoodda ciidanka sirdoonka soomaaliya gaar ahaanka koonfur galbeed maxaad ku qiimeyn lahayd wallaahi inkastoo haddaan aanan joogin meeshaas laakiin qiimeyn waxaan ka qaadanayaa midda guud oo qaranka marka aragtid yaad waxaad garanaysaa maamul goboleedkii soomaaliya ugu dameeyey intuu jiro marka waa qiyaasi karta waxaan odhan karaa markii aan ka tixraaco soomaaliya arrimaheeda Eh, ama ha noqoto dawladda dhexe umada federaalka ama ha noqoto maamul goboleedyada mataqaana marka waxooda dhan waa aad bay u hooseeyaan hooseyntaas marka waxaa waaye waxaa looga bixi karaa oo keliya wax kasta waxay ku xiran yihiin wax kasta albaabka laga soo galo oo wax kasta waxaa waaye qofka madaxda meeshaas u ah siduu isub mataqaanaa au ugu talagalo oo uu mataqaana go-aan oo gaaro waxaas inuu ka meel gaaro laakiin fawaayadda soomaaliya ka socota intay socoto wax laga gaari karaan ba jirin sababtoo ah sirdoon wuxuu u baahan yahay qalab u baahan yahay dhaqaaluu u baahan yahay cilmibuu u baahan yahay meelaha ku dhaqdhaqaaqinuu u baahan yahay nidaamyaal badan buu u badan yahay marka anigu ayadoo ay dawladdii dhexe iyo maamul goboleedii kale ay saas yihiin waxaan odhanayaa midda koonfur galbeed maantay waa zero waxayna zero ku noqonaysaa hadda waan garanaysa intayba ayadu jirto waan garan waan garan karnaa midda kale waxaan garan karnaa wixiiba mataqaanaa waan garan karnaa hadda laba laba laba laba maamul baa isku haystay waxay dhisanta waa waan garan karnaa goorma baa la dhisayaabo hadda Waan gartay.
hadda Laakiin- hadda kabacdi inay timaado ma ogi hadda uma jeedo mana qiyaasi kar- mana qiyaas ahaan uguma jeedo maamul eh, eh, sirdoon fiican oo wax ka keeni kara debadda iyo mataqaana ciidan isla markiiba tilaaba tilaabadii doona qaadi kara uma jeedo Waan gartay, laakiin waxaa jooga ciidan- Hadda ka yimaado ma ogi haddaan su-aalta ka jawaabo taasaan uga jeeda laakiin Eh.
kolonel kolonel haddaan ku sii weydiiyo eh, waxaa jooga ciidan ajnabiya kuwii amisom gaar ahaan etoobiya eh, waa waddan markaad fiiriso waddankiisa manaha etoobiya gudaheeda ayna falalkan oo kale ka dhicin waxay leeyihiin awooddii sirdoon kama caawin karaan eh, ciidanka eh, soomaalida jooga koonfur galbeed soomaaliya jawaabtu waa maya waayo dooni mayaan aniguba kama caawiyeen ciidan ajnabi inuu dankiisa qabsado dantaydaan ka wadnay ciidanka etoobiya danba u yimid meesha kenya danbay u timid Jibu- jabuuti danbay u timid Eh, uganda dhinac u timid ruanda dhi- eh, burundi dhinac eh, danbay u timid dantooda kulligay waa haysteen tii soomaaliyad aawa Eh, dhibaatada ugu weyn waxaa waa afka taagan hadda war nin walba dantuu dantuu watay eh, dowlad kasta ciidan kasta wuxuu fulinayaa siyaasadda dowladdiisa ciidan kastana dowladdii siyaasadiisa waa haystaa dowladdii soomaaliyeed ciidankeedii iyo madaxdeeda aaway danteediina aaway waan gartay saas daraadeed waxaa waaye jawaabtu waxaa waaye nin kuu fulan ma jiro etoobiyaan kuu fulin nin kalaan kuu fulinaya haddaadan fulin sheikh eh, ama ha noqoto eh, eh, shar- shariifka beesha madaxda ka ah ama ha noqoto xasan xamar fadhiya wallaahi haddaydan ciidan suubin maalintan kuwa laftiga aad ku baidubaya ama hadday eh, ama ama- ama idinka baxay meesha Eh, waan gartay aan siiyo wasiir geesay eh, maxaad ka odhan lahayd hadalka kolonelka runtii korneelka markii dhinaca ciidamada loo fiiriyo wax badan buu xoogyaal ka yahay ee aad buuna maaragtay dee u asiibay waa run annagu waxaan nahay eh, new baby ama qo- qolo kollow dhalatay oo aada u ordunana oo cusub baynu nahay Eh, sirdoonka anaguna aada uma xoog badno sida kan maxay ahayd ee la barbardhigi karo eh, meelo kale oo adduunyada ka mid a ama meelo kale oo gobollo muhiim oo hadda horey u horumaray ka mida nalama barbardhigi kara waa runtiis laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo eh, sirdoonka midka xoolaha lagu bixiyo oo professionaalka waxaa ka muhiimsan dadka voluntarieska ama dadka sida mutadawacnimada ah xogta u soo gaarsiiya hay-adaha ammaanka ayuu kalsooni ku qabo ayaa ka muhiimsan waana maanta midda sahashay in la helo maxay ahayde ee, da- mid ka mida dhagarqabayaashii fakaday dhinaca kale waxaan rabaa inaan xusuusiyo dhegaystayaashii iyo saaxiibkay korneelkaba in xog aan helnay darteed aan ku howlgalnay gaarigii karxila aan aan u qabanay kahor intuusan qarxin taasoo ka macno ah ama maaragtay ee runtii u dhiganta oo lagu macnayn karo in usurdoonkannagu maaragtay bilaaw fiican uu joogo dhinaca kale waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibkay mid aada uga qaldan baa jirto soomaalida cugdad bay maaragtay ama ethoobiyaada ama ajaanibtu ka qabaan laakiin annagu haddii aan isku filannahay maaragtay een ajaanib lama keeni lahayn wuxuu kaloo moog yahay ee, annagu dowladda etoobiya oo sector tree ah ee, commanderkeeda iyo ciidamadeedaba waxay very eh, committed ku yihiin ama waxay aada iyo aad ay musamim ugu yihiin in ummadan soomaaliyeed ee koonfur galbeed degan ee ciidamadoodu ay joogaan ay caawiyaan waana maaragtay isha keliya oo aan xogta dhabta ah aan maaragtay wadaagno haddii ay ahaan lahayd sirdoon haddii ay ahaan lahayd howlgal burburin cadow haddii ay ahaan lahayd tababar ciidamada yada haddaba ay u wadaan haddii ay ahaan lahayd gacansiin dhan walbo oo horumarineed runtii aad baan ugu ammaanaynaa eh, runtii eh, sector commanderka iyo sectorkan sector tria amisom ethiopia aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa sandheer haddaan ugu dambeyntii ku daro een, waxaan rabaa inaan maaragtay aan ugu baaqo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan hay-adaha ammaanka iyo maamulada iyo nidaamka ka jira meelaha ay ku nool yihiinna ay ku gacan siiyaan sidii nabadgelyada ama nabadda wax looga qaban karay lahaa taas oo macnaheedu uu noqon doonto in si wada jir ah ama mas-uuliyad wadareed ay u dareemaan hay-adaha dowladda kuwa ammaanka iyo shacabka iskaashiga haddii xogta oo laisdhaafsay ahaan lahayd iyo haddii maxay ahaan lahayd een, cadowga in sidii la isaga qaban lahaa la isaga kaashado ee ugu dambeyntii runtii saas ayaan maaragtay aan ugu baaqi lahaa guud ahaan dadka midda kale een, waxaan rabaa haddii aan la dowladda federaaliga ee maaragtay dowladda dhexe ee soomaaliya haddii ay ahaan lahayd beesha caalamka haddii ay ahaan lahayd cid wal cid walba oo danaynaysa dhibaatadan ee, dalkan maaragtay een, lamagarayga noqday ee dhibaatadiisa fogaatay sidii loo badbaadin lahaa danaynayso waxaan ugu baaqi lahaa iyagana een, intaas qaybahaas kala duwan aan sheegay inay isu taagaan sidii ay maaragtay gacan uga siin lahaayeen maamulkan urdunka ee koonfur galbeed soomaaliya sidii cadowga alqaacidada ah ee alsharaarka ah ay uga uga gacan siin lahaayeen sidii loo burburin lahaa iyo sidii loo horumarin lahaa maamulkeedaba aad ayaa adiga sandheere iyo dhegeystayaasha iyo saaxiibada aadbada wadaagaynayba aan idinkugu mahad celinayaa
waayahay eh, brofesor cabdiraxiim waxaad ku dari lahayd Eh, waxaan rabaa inaan ku daro eh, haddii eh, caqliga shaqeeyo matalan eh, labada jihaas ama labada system ee hadda iska soo horjeeda markaan fiirino eh, runtii eh, waxaa laga hadlaa waxa la yidhahdo human resource eh, dadka qofka bani aadamka ah qofka shaqaynaya ama ciidan ha noqdo ama shaqaale kale ha noqdo ama mas-uul ha noqdo qofka shaqaynaya tayada qofka ayaa ayaa ayaa waxay eh, u tahay gogol dhig ay u tahay eh, eh, sida loo kala awood badnaan karo waxaa muuqata eh, cabdifataax eh, waa wasiir amni eh, muxuu ahay oo hadda koonfur galbeeda waa curdun hadda eh, la unkay weli hilalkii iyo qaabkii iyo xataa lama ay wareegin oo arrimahoodii waxay ku xiran yihiin muqdisho ay ku xiran yihiin eh, technologically qalab meesha ay koonfur galbeed hadda ay ka bilowdo ayay ku xirnaan doontaa amniga iyo eh, eh, waxa la leeyahay soo celintiisa ayay ku xirnaan doontaa technology ahaan eh, ideology ahaan eh, meesha ay ay ay qabsadaan human resourcega waxaan arkaa oo aada cajiib u ah oo yaab badan nin kastoo oo ciidan ah waxa uu noqonaa nin balwad leh waa nin sigaar cabo waa nin jaas cuna waa nin balwado kale leh waa nin bac ku wata Eh, muuqaalkiisa markaad aragto inaga ciidamada hadda dadka oo hadda ciidanka ah markaan aragno ma arkaysid nin ciidan ah oo aad isleedahay ku farxi kartid muuqaalkiisa nin bac wato kabaha u furan yihiin shaatiga galuusa ilkaha iyo madoobaaday iyo iyo iyo iyo eh, timihiisa markaa fiiriso labiskiisa markaa markuu kusoo ag istaago aad aad aad u dhibsanaysid xataa ee, riixada iyo waxa korkiisa ka soo go-ayo Ee, labaatan afar saac baabuur gadaal ka saaranoo sbiid ku socda aan caadi ahayn hawshii dhanba ciidanka haddii ay qaabkaas noqoto meel qof lagu fiiqo oo oo ammaanku u furan yahay ani waxay la tahay haddii koonfur galbeed ay halkaas ka bartiirayso ee lagu qofkii lagu program gareeyo in la yidhaahdo war ee, ninkii oo noocaas ah oo sidaas u labisan oo aan balwad lahayn oo aan ahayn noocaas ahayn waa nin ee, shabaabay soo qabo oo oo oo garaac oo indhaha ka xir oo gaarigii saar oo ee, tortargaray haddii ee, ay sidaas noqoto ee, tan ee, waddanka halis ayuu sii geli doonaa oo khatar kale ayaan sii gelayna koonfur galbeed already mar hore ay ay ay ay ay ay dhimatay waxaan ka baqaa in haddii ee, qaabkaasi dadka hadda mas-uuliyadoodii iyo wahoodii qaaday ay noocyadaas usii fakeraan oo sidaas meeshaas ay ka karaaraan ee, waxay ee, noqon doontaa ee, meesha ugu liidata waqooyi galbeed oo aragnaa ilaa iyo xad ee, puntland sidaas oo kale gobolada dhexe oo reediyey si baad moodaa inay ee, u- is- isu abaabuleen oo wax u diyaarsadeen ee, dhibaatooyinka yaalo gudahan ma yaalaan marka waxaan rajeynaa in ee, maskaxda inta la furo ee, ee, wax badan aada loo fakero la fiiriyo hareeraha la fiiriyo ee, marka la garto ee, dhibta jirta iyo meesha ay ka jirto ee, dadkana in lala hadlo oo la sheekaysto oo la isfahmo wax dhibaato ay leedahay male ninkii ee, maanta dada ah magaalada muqdisho jooga oo laleeyahay ninkan shabaab uu kasoo goostay ee, sarkaal waaye darajaa loo dhiibay wuu shaqaynaa maalmaha kabacdi oo gaari bukayfle ayuu ku dhex jiraa waaba nin sarkaala waaba nin shaqe war qofkaas baa beri aad sidaas dhihi doontid maxaa kuu diidaya maanta inaad raadiso in waxa uu doonistiisa aada ogaato Ee, taas caqli ma noqonayso ee, aan runta usoo noqon wa- waan gartay colonel eh, timajilic qarax yaa ka dhaca magaalada muqdisho si lamida sida baydhabo aan maanta ka sheekeynayno Eh, intaasoo qarax baa dhacay ta keliya ilaa iyo hadda saraakiil amaba dad eh, muuqda loo soo qabtay waa tii ka dhacday hoteelka s y l ee maalin ka hor markii uu imala madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan waxaa la sheegay in dadku turkiya ay sii joogeen hoteelka maalintuu qaraxu ka dhacayay inkastoon waxba ku noqon soomaalidii turkiga isugu jira ee, iyo markii ay soomaali keliyaed wax baadhayso bal waxaad ii kala sheegtaa maxaa kan s y l loogu guulaystay in dad loo soo qabto kuwii horena loogu soo qaban waayey adigoo arrimahan xusay ee, ka karaar qaadanaya waayo waxa weeye soomaalidu waxay tidhahaa hunu hununa hadal ma ahan himbiriirsino wax arag ma ahan dhab ahaan intaasaan u joognay hawaajid kuma jiri karno ma dhici kartaa intaas oo ciidan baa jooga intaas oo mataqaanaa ajnabi baa jooga maalin walba waxaa dhaca laga sidiisaba dembigu lab waayo in laga hortago intuusan dhicin la ogaado taasoo imaanaysa haddii mukhaabaraad fiican wardoon ee dad isku xiran ee dad oo arrinta u dhisan markay jiraan waa laga hortegi karaa haddii laga hortegi waayo waa laga daba tagaa oo dad badan oo dad mawjada ciidan oo mawjada oo dambi baarayaal oo oo wax xuuraama oo wax noocaas ay wacdo haddii marka dawladda ay ka hortegi weydo kana daba tegi weydo adeerow dawlad adiga uma jeedee kursiga iska digeen shabaab ha u dhiibeen meesha dhab ahaansa Ee, waxaan jeclahay inaan dhammaantiin idinku mahad celiyo ka qaybgalka barnaamijka adaa mudan adaa mudan maasin
aad baad idinkuna u mahadsan tihiin dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka oo aan maanta kaga hadalnay amniga maamul goboleedka koonfur galbeed kadib weerar maalintii shalay ahayd lagu qaaday guriga uu madaxweynaha maamul goboleedkaasi shariif xasan shaqaadan ka degan yahay magaalada baydhabo intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
mahadsanid maxamed cabdi sandheere ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington haddaan idin dulmaro qodobadii wararka ugu doorka roonaa ugu yaraan saddex qof oo laba ka mid ay yihiin ciidamada booliiska kan kalena sarkaal ka tirsanaa golaha degmada mandera ayaa ku dhintay weerar gaadma ah oo maleeshiyada al-shabaab ay ku qaaday kolonyo baabura oo galbinaysa guddoomiyaha gobolka mandera cali roba gudoomiyaha waxaa la sheegay in weerarkaasi uu ka badbaaday waxaase ku dhaawacmay lix qof oo kale waxaana weerarkaasi ku gubtay baabuur ka mid ahaa kolonyo ka koobnayd afar baabuur oo ku soo jeeday degmada ceelwaq kenya ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi oo dhacay saacadihii hore ee maanta madaxweynaha mareykanka barack obama ayaa cambaariyey tuugashadii laba ka mid ah booliiska ferguson ee gobolka missouri oo lagu eedeeyey in sinjisooc ay sameeyaan wuxuuna ugu yeeray falkaasi in dembiilayaal ay geysteen isagoo intaasi raaciyey in kii wax toogtay ama kuwii toogtayba loo baahan yahay in la soo xidho isagoo la hadlayey barnaamijka xilliga dambe ee habeenkii soo gala dalkan maraykanka ee lagu magacaabo jimmy camer life ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay inuusan jirin qiil loo heli karo toogashada booliiska islamarkaasina waxa uu xusay in loo baahan yahay in arrimaha aan laysku qaldin haatana bardihii ku yeel isha baydhabo xasan aadan samatar waa kan
baylaigu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay baylaigu helyo boraaniga ridyo baasaa jacaylku soobay boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaadan lahaa boqolyobay berigii hore sidaan ku bartan belaadan lahaa وقتي هذا نصيب الله رتوب بقسم ويدي وقتي هذا نصيب الله رتوب بقسم ويدي بردي كويل شابي دبو انتو بنيو بار بحي علي مقبلاري بحر ساكلاموني بردي كويل شابي دبو انتو بنيو بار بحي عليم وبلادي بحر صاف الأمودي فدانا كدعي سيدان قبحة فبادا اللي وادي بسمه بدانا كدعي سيدان قبحة فبادا اللي وادي بسمه balbasbay baalaan arkee baga markaadi jiri baahidaan ku qabu kaama baaqan beri bishii dhalatay dee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansada bishii dhalatay dee kuma hadin barbarkaad jirtaan weli bidhaansada hadana sii ballaara tuubugsa weyday goobtii haddana sii ballaara tuubugsa weyday berdihii ku yiil shaabaydhabo intuu guniyo barbaxay caleemu ku balaadhiyey baxrusaaqlaamoodiyey berdihii ku yiil shaabaydhabo intuu guniyo barbaxay عليم وبلادي بحر صافلامودي بدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا الهواد بدانا كدعي سيدان وقبحة بتبادا الهواد
heestaasi isha baydhabo iyo codka macaan fanaanka xasan aadan samatar waxay gebagabo u ahaayeen idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqon doonaa haddii allaidma caawa saacaddu markay tahay toddobada intii ka horraysa waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.